Agaasimaha guud ee Waaxda Madaxtooyada Gobollada Bari ee maamulka Somalilan ayaa Ururka Horumarinta Degmada Baladhig kala wareegay dhisme cusub oo loogu talagalay in loogu adeego degmada. Dhismahan cusub ayaa waxa uu ka kooban yahay xafiisyo, goobo lagu nasto, kushiinka wax lagu karsado, suulida agabka korontada laga dhaliyo, qeybo kale. Guddoomiyaha Ururka Horumarinta Degmada Baladhig Cabdinaasir Tarabiyo ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismahan cusub iyo qeybaha uu ka kooban yahay.
waxaa laga qabtay wax aada u qiimo badan oo ay ka qabteen gurubka horumarinta balakheer iyo communitigu aada iyo aad ay u toosiyeen dadkii shaqadaa qabtay dhaqaalo badan baynu gelinay oo ka badan toban kun oo doolar dhowr iyo toban kun ilaa saddex iyo toban kun oo doolar baa galay marka lagu daro administration coska waxaa la- waxyaabaha la qabtay waxaa kow ka ah gurigan oo serotogiska quruxda badan leh ee guudkeena ka muuqanaya lagu xidhay gogasha iyo alaabtiisa oo aanu miitin garaynadu hagaajinay isagoo la rinjiyey Een, dibadda waxaanu ka samaynay taangigii daba biyaha laydhka oo aanu hagaajinay ama solartii systemkii oo si wacan u wada shaqaynaya iminka Een, taangiga dibadda oo biyaha keenaya guriga oo aanu samaynay isagana iyo systemka biyogelinta Een, waxaanu kale oo dibadda ka qabanay kijadii oo gurigu mau lahayn kijo hore ee saddex afar qoloo hurdaaya uunbuu ahaa hoolkan Een, iyo mad meesha la yidhahdo xamaam Een, xamaamadan bulshada oo ay gashay ee dibadda ah ee kii babliga ahaaya gudaha waxaanu hagaajinay labadiisii xamaam ee wanaagsanaa ee fadhiga ahaa oo si wacan u shaqaynaya qolkii member roomka ahaa oo sidiisii wada shaqaynayo wanaagsan Agaasimaha guud ee Waaxda Madaxtooyada Gobollada Bari ee maamulka Somalilan, Cusmaan Cabdulaahi Soorane, ayaa u mahad celiyay Ururka Horumarinta Degmada Baladhig.
een, furitaanka een, guriga martida ee magaalada Ballakheer een, runtii ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa een, communitiga iyo guddida horumarinta een, magaalada Ballakheer oo runtii waxqabadkoodii uu ka mid yahay hagaajinta iyo dayactirka ay ku sameeyeen gurigan martida ah ee ku yaalla magaalada oo hadda aynu quruxdiisa iyo sharaftiisa aynu aragno anigu horena waan u imi markii uu dayacnaa dhowr jeer baan imi oo waana ogaadee siduu ahaa maantana waan arkaadoo dee quruxda iyo sharafta ka muuqata ah Een, waxaan kolley si rasmiya haddaan aniga oo ka wakiila wasaaraddii madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan Een, waxaan si rasmiya ula wareegnay gurigan martida ee ku yaala degmada ballikhayr insha allahu tacaala in aanu ku talagalno inaanu dee aanu dib u dayacmin ee gacanta lagu hayo oo guryaha kale ee dee jamhuuriyadda somalilan magaalooyinkeeda ku yaala uu ka mid noqdo oo aan mar dambe aanay dhacin in uu dayac dee ku dhaco Een, sidaa ay sheegeen dee guddida een, horumarinta magaalada ballikheyrna een, runtii saaka waxaan ballan qaadaynaa in aanu gurigaa la wareegnay shaqaalihiisiina aan haddii ilaahay ka dhigo aanu ka fargarayn doonno oo ay la xuquuq noqon doonaan shaqaalaha kale ee ku yaalla een, guri- jooga guryaha martida